kawa ka xukunku yahay bay yidhaahdeen nafsulcilla xukunka lagu xidho kal iskari maalan sida sakhraamintaoo kale sida tucmigoo kale hadaad tidhahdo waxa beriska waxaan uga qiyaasanayaa timirta bijaamici tucmi waa cillada laftiida waxaa la odhanaya waxa weeye markaa ama cilladu waa iskaarka nabiidka khamrigaan uga qiyaasanayaa bijaamici aliskaar waxaa la odhanaya waa qiyaasu cillo waayo cillada lafteedii baa lagu xidhay taana sidaas bay qaarkood ka cabireen qiyaasu dalaala qiyaaska la yidhaahdo wa huwa wuxuu yihi qiyaasu dalaala waxaa la yidhaahdaa an takuna alcillatu daalata cala alxukm cilladii xukunkii daalli bay u tahay oo waa ku tusinaysaayee muujiba uma aha oo iyadu ma keensan cibaarada qaarkood cabiraan baa ka fiican oo ay yidhaahdaan maa culliqa alxukmu fiihi bilaazimi alcillati fa xukmiha fa ahariha waxa uu yahay waxa markaa xukunka lagu xidhay ee uu ku xidhan yahay qiyaaska kuu noqdo laazimka shayga laazim alcilla xukunkii marka ka lagu xidho cillada laazimkeedii wax cilladii ku xidhan oo aynay kala hadhin ama raadkeedii ama xukumkeedii lagu xidho taasaa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu dalaala la yidhahdaa masalan khamri baa qof cabbay quraaradii khamriga bimacnaa waxa weye wixii khamriga weelkii uu ku sitay iyo khamrigii baa lagu wadaa waxa la khamrigii buu cabbay wuxuu yihi maba cabbi khamri kanaa moodeenna khamri maba aha waa casiir aan qooshtay khamrina maba ahba dee iminka shaybaarkaa la geynayaayo wuxuu ka kooban yahay khamrigu baa la yaqaan hadda si basiidaa loo garan karaa laakiin waagii hore culammadu maxay yidhaahdeen ee aan sidaa loo baari karayn khamradii waxa weeye amaaraad ay leedahay baa la yaqaanaa ilaa hadduu ka murmo uu yidhahdo kani khamri maaho waxba ma sakhraaminaayo wax dhacdhacoo ka muuqdaana aanu jirin ou dhacdhacayo waxaaba dhici karta qadarku ku sakhraami lahaa inaan u cabbin qadar yar inu ka cabbaa dhici karta marka waxa weeye haddii la yidhahdo hala tijaabiyo hala cabo de waa khamrigii haddana la cabayo ya kan tijaabinaya cabaye kii hor maxay kala duwan yahi ya nin wanaagsan ma anigu uga jeeda miya algaayat alxasana laa tubarir lwasiila gaayada wanaagsani wasiilada ma baariyeeleyso ma wanaajinayso waxay culammadu yidhaahdeen waxaa la yaqaanay amaaraad uu khamrigu leeyahay ur uu leeyahay baa la yaqaanay xoorin uu leeyahay baa la yaqaanay amaaraadka noocaasi musaaxib waxay leeyihiin oo ku laran yihiin cillada mutalaazimaan weeyo way isku laran yihiin laakiin cillada lafteeda ma aha amaaraadkii haddii lagu arko xukunkii waa lagu xidhaya waxaa la odhanaya khamri weeye waxaad cabtay yani jeedalkiina waa laga jaraya cilladii markaa maxaa xukunkii lagu xidhay nafsulcilla ma ahe wax mulaazim cilladii la ah oo cilladii ku lamaanoo ku xidhanayday kala hadhaynin baa xukunkii lagu xidhay oo xoorinta iyo urta uu leeyahay ee mutamayiska la yaqaano waxyaalaha noocaas ay kamid yihiin laazimu lcillati baa xukunka lagu xidhaye nafsulcillati xukunkii laguma xidhay ysudalaala weeyi waxaa la mida xukunka yani markaa uu shaygu leeyahay ama cilladu leedahay xukunkay keensanayso in lagu xidho xukunkii cala sabiil misaal qolyaha xanafiyadu waxay yidhaahdaan shay musaqala bimacnaa shay culus oo aan jidhka jeexaynin sida huud ama markaysagaa bakoorad ama budh iyo waxyaalaha noocaas oo kale haddii qofka lala dhaco jidhkii laakiin aanu wuxuu gelayn oo jeexaynin qisaas ma laha bay yidhahdaan marka muxadad wixii ahayd jidhka dilaacinaye jeexaye gelaya ama toori ah ama waxyaalaha lamidka ah ama waran ah ama seef ah ashyaada noocaasa qisaas leh xataa hadduu weyn yahay oo wax weyn la dhaco ya yani marka waxa weeyaan yani yani ma yeelanayo qisaas miya abu xaniifa laftiisaaba la weydiiyey walow daraba biabaa qubays buu yihi iskadaa wax kale buurta abu qubays la yidhahdo hadduu la dhaco buur yar baa sheegaysaa buurta abu qubays la yidhaahdo hadduu la dhaco qisaas ma laha oo lama qisaasaye diyo adag unbaa laga qaadaya de warka noocaas waa bail waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ninkii yahuudigaa gabadhii uu dilay ee labada dhagax uu isu barkiyey ee uu madaxeeda ku bashaaqiyey isaguna nebiguna sala allahu alayh wasalam ninkaa waa u qisaabtay labadii dhagaxe uu isu barkiyey labadoodaa la isu barkiyeyoo isagana madaxiisa lagu bashaaqiyey waayo qofku marka la qisaasayo wuxuu wax ku dilay baa lagu dilaa haddaynay ahayn waxaasi wax shareecadu sideeda u xaaraantinimaysay calaa kulli xaal culammadu markay radinayaan xanafiyada waxay yidhahdaan qiyaas haddan qiyaasu dalaalaa bay soo qaataan waxay yidhaahdeen alqatlu bimusaqalin kaalqatli bimuxadadin bijaamici alismi dilka wax lagu dilo shay musaqalo culus sida huud iyo waxyaalo la mida ama bod wuxuu la mid yahay shay muxadad oo aflehoo jidhka gelaayo in wax lagu dilo waxa kulminaya cilada u ahina waxay noqonaysaa in mid walba lagu dembaabayo uu yahay qatli camdi iyo cudwaana marka ismigu waa maxay waxa weeye waa xukunkii ka dhalanaya cilada marka xukmulcilati baa xukm ayaa markaysaga hadda laga dhigay marka ciladii meesheedii la dejiyey oo jaamici laga dhigay oo labadii xukun la ysugu xidhay marka sida qatliga muxadadkaa maadaama bijaamici lismi meesha ay taallo dembigu uu kulminaayo labadaba mid walbo lagu dembaabayo oo qatli camdi oo cudwaana uu yahay siduu muxadadku qisaas u leeyahay baa musaqalka wixii cuslaaya aan jidhka jeexayna qisaas u yeelanaya qofkii loogu dilaya haddi wax u dilo waa qiyaasu dalaala wey qiyaasu dalaala weeyaan qiyaasu shabah qiyaasu shabah waxa weeye labada hore baa ka daciifsan yahay isaga tacriif u tacriifiyey waa tacriif yani fiican alfarcu almutaradidu bayna aslayni waa farca marka isagaa dhex yaalle ku noqnoqonaya laba asal buu dhex yaallaa kana waa shabahaayo waa u egyahay kana waa u egyahay markaasaa la war ma kan baa la haleeshiiyaa mise kan baa la haleeshiyaa labada mid walba u eg ashbaahdaa la eegaya iyo shabahyadoo ko usii ekaansha badan yaho usii shabaha badan yahay baa la haleeshiinaya miaal addoonka ama biddaha waxa markaa uu ahaa yani isagoo addoonkii ah ayaa la dilay dilitaankaa la dilay ma waxa ka imanaysa qisaas mise diyo laba asal buu dhex yaallaayo mid walba shabah iyo ekaanshuu ku leeyahay gees wuxuu ka shabaha xoolaha waayo waa la iibiyaa oo waa la dhaxlaa oo waa la bixiyaa ya yani intaa mid waliba waa ka dhacda geesna xortiibuu ka shabahayo waa insaan caaqil oo mukalaf ah oo baalid ah xaggaana xortiibuu ka shabaha geesna xoolihiibuu ka shabahaa geesna xortiibuu ka shabahaaye marka la dilay ma mag baa laga qaadanayaa oo diya ka imanaysa qisaasi meesha ma taallo xanafiyadaa tidhahdo waa loo qisaasaya laga soo naqliyaa qaarkood man qatala cabdahu qatalnaa lakin waa xadiis daciifa waxba kama asixin daciif wey marka ma magtii dadka laga bixiyo oo kale xorta ah magtaasoo kalaa laga bixinaya mise qiimihiisaa la bixinaya warsaylada muxuu ka joogaabaa la odhanaya addoonku oo qiimihiisaa la bixinaya labadaa casal buu dhex yaallaayo ku u shabaha badan yahay u ekaanshaha badan yaha la heleeshiinaya marka wuxuu usii shabaha badan yahay maadaama mulkigaa iyo hibadaa iyo markaa dhaxalkaa iyo umuurahaasoo dhanba ku tacalluqaan yani xagga markaysaga xoolanimada baabkan markaynu ka hadlayno makta sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa sayladda muxuu ka joogaa isagoo kale baaliqatan maa balagat intay doonto ha gaadho hadday doonto maktii xorka xortaba ha ka badnaato il waxay dhici karta addoommadu waktiyada qaarkood inay yaraadaan oo qaarigaroobaan oo yani makta xorta xorkaba wax ka badan yani markaa sayladda laga siiyo marna waxaa laga yaabaa inay jabaan oo dhulka galaan marka intay doonto ha noqotee ama ha badnaato ama ha yaraatee yani waxa weeye sayladda wuxuu ka joogay isagoo kale la siiyo ayaa markaa qaan loo bixinaya taana saa wey qiyaasu shabah baa la yidhahdaa labada horeba waa ka daciifsan yaho qiyaasyada hore iyaday suurogel yihiin qiyaasu shabah lama qiyaaso qur-aankana wuxuu ku yimi uba iyadoo markaa la ibdaalinayo o la burinayo qiyaasu shabah saas aawoodee culamada qaarkood waxayan qiyaasu shabah xujo maaha laakiin waxa weeye waxay culamada markaa in badan oo ka mida ay mareen waa xujo laakiin iyadoo qiyaasu cilla ama qiyaasu dalaala ka suuragel yahay qiyaasu shabah waxba lama qiyaaso oo kaas markaa xaggiisa lama qabto waayo wax lagaga maarmaa la hayaa sidaas iyada abay u badiyaan sidaas ayay u badiyaan waadada qaarkood waxay yidhaahdeen culamada qaar laga soo naqliyey wax markaa qiyaaska igaga dhib badan qiyaasu shabaha wax la yidhaahdo ma arag ya waa nooca igu dhibaatada badan bay markaa yidhahdeen calaa kulli xaal halkaa inoogu joogo joognay qiyaaska ayaynu joognay inta ugu horeysa qiyaaska ayaynu laqbaynay sharaxnayna aan laqbada ku soo celino wa ama alqiyaasu qiyaaska miya fa huwa radd lfarci farc in la celiyaa la yidhaahdaa qiyaas luqata waxaa la yidhaha taqdiir wa taswiya isilaaxanna waa ka uu inoo tacriifinayo qays iyo qiyaas mid walba waa la yidhahdaa qaasa qaysan wa qiyaasan wa ama alqiyaasu qiyaaska miya fahuwa radd lfarci farc in la ceshaa la yidhaahdaa ila alasli asalka loo cesho asal waxaa la yhaha maqiisu calayh ka wax laga qiyaasanayo farcna waa maqiiskii la doonayay xukumka in loo soo gudbiyo la rabay fi lxukmi xukumka loogu celiyo bicilatin cillo sababteed loogu celiyo ciladaasoo tajmacuhumaa asalka iyo faraca labadaba kulminaysa labadaba kulminaysa wa huwa qiyaasku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamaa ka bedelo qiyaasi cilatin qiyaasu cilu uqaybsamaa wa qiyaasi dalaalatin buu uqaybsamaa dalaala dilaala dulaala waa musallas daal walfatxu afsax in la kordhiga fasaaxo badan wa qiyaasu shabah iyo qiyaaska qiyaasu shabah la yidhahdo saddexdaasaa loo qaybiya fa qiyaasu lcilati qiyaasu ciluhu maa kaanat waa kay ahaato alcilatu cilada oo fiihi ku sugan qiyaaskaasi muujibata mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa lilxukmi xukumka waajibinaysa ama keensanaysa waxaa ka fiican tacriifkan tacriifkay culamada qaar ku tacriifiye inay yidhahaan qiyaasu cilla waxaa la yidhaahdaa yani waxa qiyaaska lagu xidho yani ma culliqa alxukmu bihi ma ma culliqa alxukmu fiihi binafsi alcilla cillada lafteeda haddii xukunka lagu xidho iyo qiyaaska gudihiisa ee cilladii wax markaa yani madinno u ahaan lagu xidhin ee laf ahaantii cillada lagu xidho xukunka kaasaa waxaa la yahaha qiyaasu cilla wa qiyaasu dalaalati qiyaasu dalaaluhuna ma huwa listidlaalu huwa alistidlaalu huwa alistidlaalu waa daliishadka la daliishado biaxadi nadiirayni labadii shay oo isu dhigmaayay cala alaakhari ka kale loo daliishado wa huwa qiyaasu dalaaluhu an takuuna waa inay noqoto alcillatu cilladu yacni sababta munaasabadu ku jirto wa cilatun turaadifu asabab walfarqa bacduhum ilayhi qad dahab cillo iyo sabab waa mutaraadifaan buu saaxibu lmaraaqi odhanaya oo sabab kasta waa cilo cillo kastana waa sabab walfarqa ilayhi walfarqa bacduhum ilayhi qad dahab barkoodna farqi la kala farqinayo ay ku tageenoo waxay yidhahdeen cumuum iyo khusuus baa u dhaxeeya cillo kastaa waa sabab laakiin sabab kastaa cillo ma aha oo waa sabab munaasaba raacday munaasabaduna maslaxay ku wareegeysaa waa jalbu maslaxa xukunka in lagu xidhaado waxay ku sugan tahay jalbu maslaxa aw dafcu madara taasaa waxaa la yaha munaasaba wa huwa an takuna alcillatu cilladu waa inay tahay daalatan cala alxukmi xukumka mid kutusinaysa walaa takunu aynay ahayn muujibatan lilxukmi xukumka mid waajibinaysa o iyadu keensanaysa wa qiyaasu shabahi qiyaasu shabahu huwa alfarcu waa faraca farac waxaa la yaha maqiis waa ka xunkuka la doonayo in loo soo gudbiyo biwaasitati alqiyaas biwaasitati alcilla qiyaasnimo loogu soo gudbiyo iyadoo dariiqa cillada lasoo marayo ama la raacayo walfarcu faraca weeye waa maqiiskaa loo jeeda waa ka xukunka loo soo gudbinaaye almutaradidu ee ku noqnoqonaaya bimacnaa dhex yaalla bayna aslayni laba asal dhexdood asalna waa maqiisu calayhiga laba shay oo labadaba in laga qiyaasta ay suuragal tahay buu dhex yaallaa fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biakfarihima kuu u sii badan yahay shabahan bihi shabahaadda uu shabahaa kuu sii daraansha badan yahay baa la haleeshiinaya walaa yusaaru yani markaa lama qabanaayo ilayhi qiyaasu shabah maca imkaani maa qablahu iyadoo waxa ka horeeya ay suuragal yihiin bimacnaa shay ay suuragal tahay qiyaasu cillo in la qiyaasto ama qiyaasu dalaalo in la qiyaasto qiyaasu shabah in la qiyaasta ma suuragal aha sidaas ayuu inagu tacriifiye nuska qaar baa ku daraya walaa yusaaru ilayhi maca imkaani ma qablah min shuruu qiyaas wa min shardi alfarci farca shardigiisa waxaa ka mida an yakuuna inuu ahaado munaasiban lilasli asalka mid munaasib u ah shardigiisuu ka mid yahay shuruuddiisuu ka mid yahaa loo jeedaa waayo waa mufrad macrifo loo idaafeeyey cumuum buuna faa'iideynayaa wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha nicmata hal nicmo loogama jeedo waayo macrifa loo idaafeeyo nicmat allaahi baa la yidhi nicamkao dhan bay ku dhici marka wa min shardi alfarci yacni shuruuda farcay ka mid ahaatay ee an yakuuna inuu ahaado munaasiban munaasib mid u ah lilasli asalka asalka waa inuu munaasib u yahay bimacnaa xukunka asalka ku sugan in lagu xidhaa waa in markaa munaasaba ku sugan tahay maslaxo la soo jiidaya waa inay ku sugan tahay ama mafsado la daafacaya waa inay ku jirtaa munaasabadu waa sidaas wa min shardi اlasli asalka shardigiisuu ka mid ahaaday shuruudiisa an yakuuna inuu ahaado ay huwa asalku haabitan mid ku sugan bidaliilin daliil mid ku sugan daliilkaasoo muttafaqin calayhi laisku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada ishaya dhexdooda ay isku waafaqsan yihiin wa min shardi alcillati cillada shardigeeday ka mid ahaatay an tatarida inay qiyaasowdo fii macluulaatiha yani waxaa looga jeedaa itiraadka bimacnaa iyada iyo xukunku waa inay isku xidhan yihiin oo isla wareegaan oo markastoo cillada la helo xukunka waa la helayaa markastoo cillada la waayana xukunka waa la waayaya xukunkaa iyo cilladaasaa isla wareegi cillo la helyaa xukunkiina la heli xukunka la helyaa cilladana la heli anta darida inay qiyaasowdo bimacnaa inay isla wareegto fii macluulaatiha waxyaalaha loo cilaynaayo yacni waxa loo sababaynaayo xukunkaas loo sababaynaayo waa inay isla wareegtaa isku xidhan yihiin marka mid la helaba ka kale la helaya falaa tantaqidu buri mayso lafdan lafdi ahaan u buri mayso walaa macnan macno ahaanna u buri mayso labada midnaba uma burayso waayahay wa min shardi alxukmi xukunka shuruuddiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu ahaado mila alcilati cilada mid lamida fi nafyi xagga markaa waxa weeye diidmada iyo walisbaati xagga sugista labada mid walba waa inuu kala mid yahay labada mid walba waa inuu kala mid yahay itiraadka waxa weeye caqsiga hadda lama socdo waxaa loo jeedaa mar kastoo cilada la helo xukunka waa la helaya yani intaasun ba hadda looga jeedaa waktiyada qaar bay dabdi intay isticmaalaan bay dabdi iyo cagsiga labadaba u wada jeedaan oo inay mid waliba ka kale ku xidhan yahay waktiyada qaarkoodna waxay u jeedaan idiraadka mar kastoo cilada la hela xukunka la helaya haddana taasu ka wadaa uga jeedaan sidaas aawadeed buu takalana u keenay wa min shardi lxukmi shuruudaha xukunkuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo ay huwa xukumku mila alcilati cilada mid lamida fi nafyi xagga diidmada iyo maqnaanshaha iyo walisbaati xagga sugista yani mar kastoo xukunka la helana ciladana waa la helaya wlcilatu ciladu hiy aljaalibatu lilxukmi waa ta xukunka soo jiidaysa xukunka waa ta soo jiidaysa sababaysa wlxukmu xukumkuna huwa almajluubu waa ka la soo jiidayo lilcilati ciladu marka ay soo jiidaysa cilada u sugnaaday ciladaa yani soo jiidaysa saasaa laga tilmaamaya shiku waxa halkan kaga waramayaa shuruudaha uu qiyaasku leeyahay wax kamida shuruudaha qiyaaska waa fara badan yihiin shuruudo badan bay culamadu sheegaan shawkani kitaabkiisa la yidhaahdo irshaad lfuxuul waxa uu ku sheegaa afar iyo labaatan shardi oo ay cilladu leedahay labiyo toban shardina waxaan filayaa inuu xukunka udhigaayay ama asalka labada mid afar shardi oo kalena inuu markaa waxa weeyaan yani udhigaayey yani markaa faraca shuruudo badanoo saas qoraya marka shuruudahay udhigaan waa fara badan tahay qiyaaska laakiin bacdi ka mida ama midhadh ka mida buu shiikhu inoo sheegayaa ugu horreyna horta cidda wax qiyaasataa waa cid markaa waxa xad ulijtihaad gaadhay adilada waxyaalaha ugu dhibta badan buu ka mid yahay qiyaasku waayo qiyaasku waa ijtihaad waatuu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yihi alijtihaad huwa alqiyaas ijtihaadkuba waa qiyaaska saasuu imaamu shaafici ijtihaadku waa qiyaaska markaad wax qiyaasanayso inaad ijtihaadayso ogow marka xaddulijtihaad haddaanad gaadhin qiyaasaan lagaaga horreynin oo cid aanad taabic ku ahayn o aad ku raacin adigu ha iskala iman bacdi culamada ka mid abaa caalaqay cibaarada imaam shaafici raxmat ullahi caleyhi uu yihi markaasay waxay yidhahdeen alijtihaadu huwa alqiyaas yani sax ma aho ijtihaadku waa ka guda ballaaran yahay qiyaaska ijtihaadkuna waa bacdi ka mid a laakiin cibaarada shaafici raxmat ullahi caleyh wax dhibi kuma sugnaa waayo wuxuu tilmaamayaa ijtihaadka waxa ugu muhiimsani waa qiyaaska ujeedaa wa calaa xaddi alxaju carafa waa la ogsoon yahay xajku inuu arkaan kale leeyahay oo arkaanta xajku aynay ku koobnayn carafa istaagga la istaago maalinta sagaalaad ama habeenkeeda ama habeenka tobnaad laakiin waxaa laga tilmaamayaa rukunka xajka ugu muhiimsan ayaa markaa ah carafa istaagga la istaagayo taana waxaa laga tilmaamaya ijtihaadka waxa ugu muhiimsani waa qiyaaska taasaa looga jeeda in fara badanoo muqalidada ka midi waxay yidhahdeen albaabka ijtihaadka waa la xiray afar boqol markay hijiradu ahayd ayaa markaa la dhababay oo la xiray wixii ka dambeeyey ummaddu taqliid bay ku jirtaa ruux kasta ummadda ka midana waxaa ku waajiba inuu imaam a'immada afarta ka mid a inuu qallitaa waajibku ah qaarna way ka siira ballaadhiyaan oo waxay yidhahdeen inuu cid qallito oo culamadii mujtahidiinta ahayd cid ka mida inuu qallito baa waajib ku ah haddana maca dalik usuul fiqi waa diraaseeyaan marka albaabkii ijtihaadka haddii la xiday oo taqliid mooye wax kale ayna u furnayn culamada qaarkood waxay yidhahdeen diraasaday baranayaan ee diraasaynayaan usuul fiqigu waa cabas faa'iido male in badana muqaladida ka mida waxay doonaan inay wax qiyaastaan haddana waxay leeyihin albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay ismana qabato albaabka ijtihaadkaa xidhan iyo waxbaan qiyaasanayaa laba shay oo isqabta ma aha munaadara latiifa oo sheekh albani raxmat ullahi caleyhi uu ku sheegay silsilatu xadiis saxiixa mujalladka koowaad ayaa jirta ou tilmaamay wadaad muqalid ah inay markaa kulmeen dabeedna taqliidka iyo halkaa uu kala hadlay oo uu ku adkaystay dabeedna markaa uu ku yihi iminka salaada in lagu tukado diyaaradda salaad lagu tukado calaa matni aa'ira balaada ka war waa banaantay bu maxaad ku tidhi buri waa banaantay wuxuu ihi waxaan ku idhi qiyaasan cala asafiinati doonta korkeeda in lagu tukado anoo ka qiyaasanaya baa sidaa u idhi markaasaan waxaan ku idhi bu ihi asal iyo farac baad labadaba khilaafsay yacni waxaad tidhi albaabkii ijtihaadku waa xidhan yahay haddana waxbaad yani markaa ijtihaadaysaayoo adigan qiyaasanaya qiyaaskuna waa markaa qayb ka mid ah ijtihaadkii marka asalaad dejisatay oo laa ijtihaada ah ila laa ijtihaada macnaheedu laa qiyaasa bay noqonaysaa qiyaasku ijtihaadkii buu ka mid yahay waxyaalihii ugu muhiimsanaa weeyaan taas waad khilaaftay faracna waad khilaaftayoo culamadii hore weliba markaa waxaan soo dhaafay wuxuu yidhi masaa-isha cusub maxaa markaa laga yeelayaa baan ku ihi markaasuu igu yidhi ama naskeedaa laga helayaa markaa waxaa kutubta fiqiga ah ama mid m yani misli la ahoo shabahdaa laga helaya dabeedna masaladaasaan weydiiyey saasuu igu jawaabay asal iyo faracba labadaba khilaaftaan ku yihi markaa tihi mid misli la ah baa laga helayaayo caynteedii laga heli maayo aan markaa tihi waa la qiyaasanayaa adiguna iminka aada qiyaasataybo aad tihi waxa weeye salaada diyaaradda lagu tukadaa waxay la mid tahay salaada doonida lagu tukado markaa sida loogu tukan karo doonida ayaa lagu tukan karaa yani diyaaradda korkeedana yani asal baad khilaaftay faracna waad khilaafto mas'ala fardiyaa jiro oo raafici sheegay waa farac oo wuxuu yidhi shay waxa weeye dhulkana aan haysan cirkana aan haysan wax tiiroo dhulka u hayaana aanu jirin oo wax mudcam ah oo yani hayaano aanu jirin hadduu qofku halkaasoo kale ku sugnaayo waa mas'ala fardiyo markoodii uu qadar markiisii uu qadarayo inuu salaada korkeeda ku tukadaa ma ansaxayso markaasuu yihi ma arag anugu markaysagaa qawlkaas qawlkaa ma arag bimacnaa waxa way mas'alada uu fardinayaa hadda diyaaradeenna waa ku rumoobaysaa buu yihi isagu fardan wa taqdiiran buu u yidhi haddaad tidhahdo lama qiyaasan karo dee faracaas markaysagaa ciddii fardisay inaad sideeda u raacdaa bay noqonaysaa munaadara latiifa kolley waa hore ay ugu dambaysay inuu sidaa tilmaamayaan filaya mujaladka koowaad ee saxiixada buu sheekhu ku sheegi jiray raxmat ullahi caleyh waayahay waxaa ka mida qiyaaska shuruudihiisa waa midda koowaad ee sababta xukunkaa loo sharciyeeyey waa inuu yahay macquululmacnaa wax la yidhahdo macquululmacnaa wax la yidhahdo waa inuu yahay bimacnaa sababta sidaa loo yidhi waa inaynu fahmi karaa oo macnihiisa aynu garan karaayo caqliyeyn karaa ee ujeeddada sidaa loo yidhi haddaynay macquululmacnaaba ahayn oo aynaan fahmiba karin in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha culammadu markaa waxay yidhaahdaan waxay macnihiisa fahmi waayaan waa tacabudi bay yidhahdaan waa tacabudi bay yidhahdaan farqa udhaxeeya in la yidhahdo waa cibaado iyo in la yidhahdo waa tacabudi farqaa ku sugan shaygii kastee culammadu macnihiisa ay fahmi waayaan waxay yidhaahdaan waa tacabudi tacabudigaasi wuxuu noqon karaa mucaamalo waxaanu noqon karaa cibaado haddii la yidhi waa tacabudiyun waxaa loo jeedaa macnaha sidaa laynoo yidhi fahmi mayne waa laynagu addoonsado waa laynaga dalbuun bas waa sida ula nimaadna iminka salaadaha laynagu faral yeelay awqaadan midba layna yidhi tukada waktiga duhurka waktiga subaxa waktiga casarka waktiga maqribka waktiga cishaa waktiga subaxa yani waxa weeye waa tacabudi rakacaadkeedu tirada ay yihiinna waa tacabudio waxaa mid looga dhigay laba ragcadood midna saddex looga dhigay midna afar looga dhigay macnaheeda fahmi mayno rukuucda ragcadda gudaheeda waxaa mid looga dhigay salaadaha kusuufkii horta iga daa waxaa rukuuc rukuuc keliya looga dhigay sujuuddana laba laba looga dhigay macquulun macno ma aho macnaheeda fahmi mayno waa tacabudi saasun baa laynaga dalbay oo laynagu addoonsaday macnaha sidaa laynoo yidhi gar mayno marka shaygaa tacabudiga ah waxba lagama qiyaaso calى sabiili mihaal dadka qaarkood waxay yidhaahdaan marka laga hadlaayo oo lagu yidhaahdo dadka dhintay ha baryana ayay waxay yidhaahdaan ruux dhintay waa ku anfici karaa waxaana u daliila nebi muuse ayaa u daliila nebi muuseba isagoo dhintay ayuu umatulmuxamadiya anfacay oo adigaagaa laftaadaasaa uu ku anfacay wuxuu kugu anfacay taladuu nebiga kula teliyey sala allahu alayhi wasalam sababtii taladiisaasaa salaadihii laynooga khafiifiyey oo shan laynoogu soo reebay shan iyo afartankii kale in laynoogu waajibiyana laynooga kor qaaday marba hadduu nebi muuse dhintay uu ina anfacay ruux dhintay inuu ku anfici karaa laga qaadanaya istiqaasadii ayay doonayaan inay u daliishadaan masalada marka laga jawaabayo waxaa lo odhanayaa awalan masaladan ku saabsan nebi muuse qisadiisaan ka qiyaasanaya qiyaaska waxaa la qiyaastaa mas'ale aan nas loo haynin laa qiyaasa maca anasi bay culamadu yidhahdaan dadkaa dhinta inaan la baryi karinna nusuus fara badan baa loo hayaa waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acda'a wakanuu bicibaadatihm kaafiriin in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaءakum walaw samicuu ma اstajaabuu lakum waywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum yani mas'alo nusuus leh qiyaas naska khilaafaya in la qiyaastaa waa qiyaaskii ibliis oo kale shiikh waxa kuugu ah ibliis baad ku daba joogteen mas'alo nasla in la qiyaastaa ma banaana shaafici waa ki yidhi daruurun baa qiyaaska loo isticmaalaayo mas'alo nas loo hayo ama xadiis loo hayo waxba lama qiyaasan karo culamaduna sidaa waa ku kulansan yihiin cibro male o cidda khilaaf aayaad iyo axaadiis fara badan meesha loo hayo inaan la qiyaasan karin qiyaas khilaafaaya waa la ysla wada ogolyahay xataa xadiis keliya oo aaxaadi ma khilaafin ede adilo badan baa loo hayaa aayaad qur'aana leh marka waa nooc la ysla ogol yahay inaan qiyaas khilaafsan la qiyaasan karin ijmaac bayna ahli الsuna waljamaca kufri iyo shirki baana lainoogu sheegay baryistaa la baryaayo dadkaa dhintay waa midda kale arrinkan ku saabsan nebi muuse macquulu macnaa ma ahoo ma fahmayno waa arrin haybiya mar hadduu caynkaa yahayna waxba lagama qiyaasan karo waa midda kale nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo arlada jooga nebi muuse waxna ma weydiisan mana baryin ee nebi muuse wuxuu kula kulmay samada lixaad buu kula kulmay arlada iga gargaaroo wax igu tarna ma odrhan halkaa markay ku kulmeenna waa la teliyey ee haddaad samada korto oo samada lixaa tagto albaabadeeda lagaa furo talo wuxuu kugula taliyo nebi muuse ka soo qaado haddaanad tagi karaynin halkaa carrada adoo jooga inaad barido ama tidhaahdo ila tali dee mid bannaan maaha qisaduna kuma tusin waktiyadii shiddad iyo dhibaatadu ay ku darayna ee uu saxaabada nebigu talo weydiinayana ma odhan bal nebi muuse u ila tali bal nebi ibraahim u ila tali bal boqol iyo afar iyo labaatankii kun ee nebi yani m ma gargaar weydiisano ma odhan ii hiiliyo ii gargaara soo gurmada nebiyada uu ilaahay soo diray xadiis baa ku soo arooray ibnu xibaan saxiixiisa kusoo wariyey culamo faraxaakimna uu soo wariyey mustadragiisa kusoo wariyey culamo fara badanna ay saxiixiyeen oo ibnu maddah ibnu mandah iyo xaakim iyo dahabi iyo albani ay wada saxiixiyeen oo sheekh albanina uu ku saxiixinaya mujaladka lixaad ee markaa silsilatu axaadiisin saxiixa oo tilmaamaya nebiyada tiradoodu inay ahaayeen boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi tirada rusushuna inay ahaayeen saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul inay ahaayeen boqol iyo afar iyo labaatanka kun ee nebi nebigu ma baryin muu odhan beder iisoo gargaara iisoo gurmada isoo gaara gaala iga daafaca xataa tale ma weydiin talo xataa ma weydiin marka arrinkaas sidaasaan xujiya ugu sugnayn oo aan waxba looga daliishanayn culamaduna waxay ku ijmaacsan yihiin istikaasada awliyada la baryaya ama dadka dhintay la baryayaa ama nebiye ha ahaadaan ama awliye ha ahaadaane inay shirki tahay inay shirki taha lagu kulansan yahay waayo waxay koobsanaysaa in la yidhaahdo haybku og yahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati walardi اlgayba ila allah waxay koobsanaysaa inuu waxa weeye cid walla oo markaa u baaqda inuu maqlaayo oo haybka og yahay inuu u gurman karo o u gargaari karo oo tasaruf uu ku leeyahay mulkigan bal lilahi اlamru jamiica calى kuli xaal ijmaacyada arrinkaa ku saabsanna culamadu waa soo rareen sheekh takyadiin waxa u odhanaya ma jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum الshafaacata wayatawakalu calayhim faqad kafara ijmaacan culamo fara badan baana ka soo raray oo xanaabilo iyo kayrkoodba leh ijmaaca iyagoo iyaguna ka raali noqday oo ka mid yahay saaxibu aliqnaac yani xajaawi oo uu ka mid yahay waxa way ibnu muflix iyo culamo badan oo mardaawi ka mid yahay insaafka xataa culamo kale oo shaaficiye ah sida ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa aliclaam biqawaatic alislam waa ku soo raraya ibnu muflix buu ka soo naqlinaya isagoo sheegay masaaisha nadar ku sugan yina wax lagu gaalaysanayo inuu tacaqubayo iyadana ma tacaqubin oo waxba kama daba deggeyn ee sideeda u sallimay almuhim mas'aladaas saas yada ah ayay markaa tahay shuruudaha qiyaaska loo shardiyo waxaa ka mid a waa inay markaa tahay yani markaa ciladu mundabita mid xadaysmaysa waa inay tahay waa inay tahay daahira mid muuqata waa inay tahay hadday khafi tahoo qarsoon tahay iyada xukunka laguma xidho waxa loosilaanka u abaa lagu xidhaa way culamadu qaacidahaan waxay yidhaahdaan ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha cilladu hadday qarsoonaato ama intishaarto bimacnaa ay xadaysmi weydo oo nisabka iyo idaafaadka isku khilaafto xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah cala sabiili mihaal cala sabiil mihaal waxaynu ogsoonnahay ujeeddada ama xikmada laynoogu sharciyeeyey inaynu salaada qasrino safarka gudaheeda safarka gudihiisa waa rafcu lxaraj mashaqada in la kor yeelo wey xikmadaa saasa wahiy alati min ajliha alwaصfu jara cilata xukmin cinda kuli man jara saaxibulmaraqi waa ka odhanaya markuu xikmada tacriifinaayo xikmo waxaa la yidhaahdaa ta'aawadeed cilladu cillo u noqotay oo xukunka loo sharciyeeyey marka maxaa qasriga salaada la qasrinayo iyo iftaarka afuritaanka uu afuraayo ka sooman ay u banaanaanayso maxaa safarka gudihiisa loogu sharciyey waa lirafci lmashaqa dhibaato in la kor yeelo saasaa loogu sharciyey dhibaatadi haddaba waxay isku khilaafaysaa haddii la yahay ruuxda inta dhibaato ku ah baa qasrigu ugu banaanaanaya intaan dhibaato ku ahayna uguma banaanaanaya xaraj baa ka imaanaya ma xadaysmayso qof wax dhibaato ku abaan mid kale ku ahayn wax zayd ku abaan camar ku ahayn wax camar ku abaan faarax ku ahayn waayo dadki isku awood maaha isku imkaaniyaadna maaha mid baa dhallinyaro ah mid baa caafimaad qaba mid baa xoog badan mid baa xanuunsanaya mid baa waxa weeye markaysagaa gaboobay oo da-a mid baa imkaaniyaad fiican haysta oo rakuubo fiican buu haystaa mid baa lugaynaya wax qof ku dhibaatoodaan mid kale ku dhibaatoonayn marka dadkii bay isku khilaafaysaa waxaa la odhanayaa cilladaasi ama xikmadaasi mundabita ma aha ma xadaysmayso xukunkii maxaa lagu xidhayaa waxa loo filaanka uho maxaa lagu xidhayaa yacani shay aan iskhilaafin marka culamada ku weydhi saddex marxalo iyo ku weydhi laba marxalo ku weydhi masirata yawmin wa leyla kuwa yidhi saddex farsa kuwa yidhi saddex mayl kuwa yidhi mutlaqu safar qolo waliba wuxuuna ha u cuskato ama u miskaansatee maxay ka siman yihiin waxay leeyihiin madinatu mashaqa waxa ah oo loo filaan ay u noqonaysaa qadarkaasi waxna waa u miskaansanayaan kale marka madinatu lxukmi maxaa ah madinatu yani mashaqa maxaa ah waxay noqonaysaa waxay mutlaqu safar oo kale marka in alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadimatiha tusaale labaad hurdadu inay weysada jebiso waa arrin qarsoon oo wayse jabka hurdadu ay yani waysada jebinayso daatadeeda ma ahee inuu qofku waxa weeye xubnihiisu dabcayaan oo kantaroolkiisii aanu ogaanaynin in duburtiisii wax ka soo baxeen iyo in kale taasay ku saabsantahay alcaynaani wikaau sahi faida naamat alcaynaani istaطlaqa alwikaau marka culamada odhanaysa waysada waa jebisaa hadday yidhaahdeen hurdada markaa ta daran baanu ku xidhaynaa hurdada culus baanu ku xidhaynaa ta dhinaca loo jiibsadaanu ku xidhaynaa tan mutamakinka aan ahayn baa lagu xidhayaa qofkii mutarabbic aanu ahayn a waanu lugaha isdhaafsan baanu ku xidhaynaa mutlaqu nawm baanu ku xidhaynaa maxay ka siman yihiin madinno wax u ah wayse jabkii oo istiqlaaqu lwikaa wax loo filaan u ah bay xukunkii ku xidheen in alxikmaa ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha tusaale labaad maala adilada qaarkood waxaa laynoo tilmaamayaa qofka inuu hanuunku u caddaado in waxa weeye markaa loogu xidhaayo yani marka iqaamat alxuja ama dalaalkii loogu xidhaayo inaguna nafsadiisa ma ogin qalbigiisa inuu xaq u caddaaday iyo in kale uu mukaabaro samaynaayo iyo inaanu xaq u caddaan ma kala garanayno xukunku muxuu ku xidhmayaa cindana fi axkaami dunya wuxuu ku xidhmayaa axkaamtii daahirka ahayd ee adduunyada wuxuu ku xidhmayaa waxa loo filaanka u ah oo af uu fahmaayo oo uu caqliyeyn karayo o fahmaayo si uu wax u garanayo u fahmaayo in loogu sheegay weliba markaa taasina ay marka ahayd mid isagoo kale yani shubuhaadka ka suulin karay xujo oogaasi shubuhaadka ka suulin karaysay xaqana u caddayn karaysay isaga ficlan ama ha u caddayso ama yana u caddayn waar xujo isagoo kale xaqa u caddayn karaysay oo uu fahmaayo shubuhaadkana ka suulin karaysay ma ahayd mise may ahayd hadday ahayd waxaa la odhanaya qaamat calayhi xuja xukmu ridda hadduu musaystay oo bimacnaa waxa uu la yimi kufri uu yahay waxa weeye xaddu ridda waa laga jaraya xaqiiqatan nafsadiisa inay u caddaatay inayna u caddaa inagana ma saara waxaa ka mid a marka waxa weeye shuruudaha munaasabo horeynu usoo sheegnay xukunka in lagu xidho waa waxay ku sugan tahay maslaxo la soo jiidaya ay ku jirto ama mafsado la daafacaya ay ku jirto an yakuna munaasiban lilasli shiikha inoo sheegay shardiga labaad waa inuu asalku yahay mid ku sugan daliil tacriifka asal bay usuuliyiintu isku khilaafaan munaasib waxaa ahayd halkan oo kale in la yahay wa min sharطi اlxukmi an yakuna haabitan ama marka min sharطi xukmi اlasli asalka xukunkiisa waxa u shardi ah an yakuuna haabitan bidaliilin muttafaqin calayh laakiin culamada usuuliyiinta waxay isku khilaafeen asal ma maqiisu calayhigaa la yidhahdaa mise xukunka laftiisaa la yidhahdaa mise cilada lafteedaa la yidhaahdaa labada kale inay u badan tahay oo asal waxa la yahay maqiisu calayhiga maxalka uu ku sugan yahay xukunku ee laga qiyaasanayo iyo maya xukunka asalka ku sugan laftiisaa la yidhahdaa marka shiikhu hadda wuxuu ku soconayaa xukunka asalka ku sugan intaa loo shardiyo waayo asalka laftiisa dee waa maxalkii xukunku ku sugnaa waxa sugnaanaya daliil la isku waafaqsan yahay ku sugnaanayaana muxuu yahay waa xukunka maxalka asalka ku sugan ee la doonayo faraca in loo soo gudbiyo markaasaana taa weyy shuruudda cilada waxaa ka mid a in mar kastoo cilada la helo xukunkana la helaayo hadda intaasunbu uga jeedaa itiraabka mar kastoo cilada la helo xukunka waa in la helaayo oo ciladaas wax naqdi la yidhahdaa waa inaanan ku dhicin naqdigu wuxuu ka mid yahay qawaadixda ciladay ku daraan qawaadixda cilada bay ku daraan waxyaalaha cilada markaa yani qawaadixda qiyaaskay ku daraan waxaa qiyaaska bushiya ama dhaawaca marka naqdigu wuxuu yahay in la helo suuro ciladu joogto oo xukunku maqan yahay masaladaana khilaaf badan baa ku jiro yani naqdigu qaadix ma yahay mise ma aha khilaaf badan baa ku jira qolyo xanafiyadoo kale waxay yidhaahdaan naqdigu qaadixba ma aha wasamauhu taksiis alcilla waxay ku magacaabeen sida xukunka loo khasisi karaa ciladana loo khasisi karaa xukunka inay keensatay ahayd laakiin suuradan daliilka loo helay xukunkii inay keensato waa laga soo reebay waa laga khasisay naskiiba cumuumkiisi in la khasiso haddaa ogoshihiin cumuumu lcilati xukunka inuu keensado in la khasiso maxaa udiideen wasamawhu taksiisa alcilati bacdi kale waxay yidhahdeen naqdiga waxaa la yidhaahdaa waa in suuro ciladii laga helo xukunkii maqan yahay oo xukunkii aanu wehelin weeyaane waxay yidhaahdeen haddii xukunkaas loo waayey maanic diiday haddii loo waayey ama shardi maqan haddii loo waayey qaadix noqon mayso haddii kale waa noqonaysa bacdi kalea waxay yidhaahdeen hadday madaahibtoo dhan ku wada aroorto ijmaac mas'aladaa lagaga reebaayo qaadix noqon mayso kal caraaya haddii kale qaadix bay noqonaysa oo yani qiyaaskii waa dhaawacaya shanqidigu adwaaulbayaanka waa kaga hadlay masaladaa ku saabsan naqdiga waxaanu arjaxay inaynay waxa weeye qaadix noqonaynin ayuu arjaxay ma aqaan hadda inuu markaa qeyd ku xidhaayo way wakti hore ay u dambeysay wuxuu u daliishaday walowlaa an kataba allahu calayhim اljalaaa lacadabahum fi dunya qoladaa yuhuudda haddaanu ilaahay ku waajibin lahay bimacnaa u qadari lahay inay ka baxaan dhulkooda ciqaab adduunyaa ku dhici lahaa ciqaabtaasna muxuu ku dhici lahaa dee mushaaqada ay sameeyeen weji uu ka daliishanaya waxay tahay aayaadka ka dambeeyana mushaaqada waa kuwa sheegaye in ciddii waxa weeye markaa ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftaa in waxa weeye cadaab yani u sugnaaday oo la cadaabaayo wuxuu leeyahay mushaaqadii oo jirta ayaa waxa la arkay qaar aan ficlan loo cadaabin oo aan guryahoodiina laga saarin waxaana laynoo sheegay in cadaab dunyawi ku dhaco waxa loo waayey inay tahay guryahoodii in laga saaray walowlaa an kataba allahu calayhim aljalaa lacadabahum fi dunya marka in badan oo gaalada ka mid oo guryahoodii aan laga saarin mushaaqadii la yimi iyo kufri la yimi haddana cadaab aanu ku dhicin dunyawi ahi ayaa la arkay marka sidaas aawadeed naqdiga waxaa la yidhahdaa qaadix noqon maaya buu odhanaya adwa lbayaanka fii suurati xashri fii suurati alxashri ayuu marka aayaddaas suurat alxashri ku sugan buu daliishanaya male waxaan umanayaa tafsiirka inaanu gaadhayn be adigu aayaddaasu daliishan jiray almuhim waxaa kaloo ka mida shuruudaha xukunka inuu cillada la mid yahay oo mar kastoo xukunka la helo cillada la helaayo mar kastoo cillada la waayona xukunka la waaya bimacnaa isaga cillada iyo xukunku waa inay isku xidhmaan an yakuna misla alcillati fi nafyi walisbaat laakiin suuradaasi waa goorma waa marka xukunka cillooyin kala duwani aynay keensanin ee xukunka haddii cillooyin kala duwani keensadaan dee marka cilladaa la waayo cillo kalaa xukunkii keensan karta waa wayse jabkoo kale weeyi wayse jabkii mar waxaa keensanaya yacni waxa weeye kaadi baa keensanaysa sabiilooyinkii oo wax ka yimaadaan baa keensanaya iyaduna waa dhowr muro waxaa keensanaya hurdadii baa keensanaysa waxaa keensanaya hilib geeloo la cunaa keensanaya calaa qawlin waxaa keensanaya gabadh ajnabi oo la taabtaa keensanaysa calaa qawlin marka lagu socdo yani qowl aqwaasha madaahibta ka mida wax waa lagu misaalin karaa waayo misaalka maxaa looga jeeda tawdiixu lqaacida looga jeeda qaacidadii in la caddeeyo la fahmaa looga jeeda marka shayga haddii waxa weeye cilooyin kala duwan iyo sababo kala duwani ay keensadaan mid hadduu maqan yahay mid kalaa keensanaya cillada mutacadidka waktiga ay keensan kartana waxay u badiyaan inay cilladu mansuuso tahay oo la nasreeyo wacilatu mansuusatu tacadadu fi dat fii daati istimbaadi khulfun yucahadu saaxib almaraaqi wuxuu odhanayaa cillada la nasgareeyey way tacadudaayo way badataa haddii tanna la nasgareeyo tanna la nasgareeyo mid waliba gaarkeeda xukunka u keensata kaa laslama layslama diidaa fii daati istimbaadi khulfun yuchadu tii istimbaadka u saaxiibka ahayd cillada mustanbadada ah inay tacadudi karo inay tacadudi karto fara badan karto khilaaf baa lagu ogsoon yahay oo lagu ogyahay oo culamo badan baa waxay leeyihiin cilada mustanbadadii ma tacadudi karto waa taa uu shiku sheegaya yani waxa weeye waa inay ilaaba ilaa iyadiyo xukunku isla wareegaan isku xidhan yihiin an yakuna mila alcilati fi nafyi wاlihbaat haddii cilada la waayo xukunkana waa in la waaya haddii xukunka la helo cilada waa in la helaa yani sidaa waa inay isla wareegaan haatay yidhahdaan alxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wacadaman xukunku ciladu la wareegaa joogitaan iyo maqnaanshaba haddii xukunku joogo ciladu waa joogta hadday ciladu joogtana xukunku waa waa hadday ciladu joogtana xukunku waa joogaa hadday ciladu maqan tahay xukunku waa maqan yahay lakin taasi waxay noqonaysaa waa markay ciladu mansuuso tahay waa markay ciladu mustanbado tahan ujeedaa markay ciladu mustanbado tahay laakiin hadday mansuusato la nasgareeyo way kala duwanaan kartaay oo dhowr cillo ayaa isku xukum keensan kara ciladuna xukunka iyadaa soo jiidaysa xukunkuna waxwey waa kala soo jiidaay marka calaa kulli xaal taana sidaas weeyaan waa jira nooc kaleo qiyaaso culamadu ay yidhahdaan qiyaasun fii macna alasli yani asalka macnaha asalku qiyaas ka yahay mid la yidhahdaa jira culamada qaarna waxa wey qiyaas jeliya ku magacaabaan culamada qaarkoodna yani waxay yidhaahdaan waa mafhuumu muwaafaqo kaasi waa maxay shayga la sheegay wax xukunka kala mida ama xukunka uga mudnaansha badan taasoo kale waxa la yhah wa qiyaasun bimacna alasli ama yani nafyu lfaariq baa la yidhahdaa qiyaasi jelina culamada qaar baa ku magacaaban culamada qaarna mafhuumu muwaafaqay ku magacaabaan mafhuum xukunka waafaqsan bay ku magacaabaan sasaaladiisu waxay tahay masale markuu ilaahay uu yihi falaa taqul lahuma uffin hadal xun ha ku odrhanin labadii waalid gacan xun inaynay kaaga teginna xukunka taxriimka way uga mudnaansho badan tahay laakiin qoryaha mafhuum lwaafaqa diidaya waxaa dhici karta inay daliishadaan yani mantuuqa uu ilaahay yidhi ama hadalka uu ilaahay yidhi falaa taqrabuu maal alyatiimi ila bilati hiya axsan marka istidlaalkan mafhuumkan daliishana uma baahnin bay leeyihi waxaa la mida markii la yidhi arbacun laa tajuuzu fi daxaaya afar udxiyada kuma markaa yani banaana waxaa ka mid ahayd alcawraau lbayinu cawaruha tii cawarayde cawarnaanteedu ay caddayd bal tii labadabala ay ka waran tii labadabala ay tii labadabala ay xukunka waa uga awraysantay inaanay udxiyadu ku asaxayn ila waa cawarnaan iyo siyaade ishiina waa la adahay mid kalena waa la adahay ka suuragal maaha in la yidhaahdo tacawaran baan asaxaynin udxiyada ku asaxayn lakin ta labadabadi waa ku asaxaysaa waay mar waxaad la ka warantaa masala faman yacmal mihqaala daratin khayra yarah waman yacmal mihqaala daratin shara yarah quraanjo wixii la miisaan oo khayra ama shara kii galabsaday ama shaqaystay waa arkayaa ba la yidhi bal kii buuro wax le yani markaa la miisaami shaqaystay oo khayr ama shari ka warran yadana isagana ka warran saw inuu arkayo ugama awleysna waxa uu ilaahay yidhi ina aladiina yakuluuna amwaal yataama ulma inama yakuluuna fii buطuunihim naara aayadda hore qalad baan soo qaatay fala taqul lahuma ufin waxaan ujeedaa waxaa dhici karta in la daliishado wa bilwaalidayni ixsaana iyo adilada ku soo arortay cuquuq lwaalidayn xadiiska صaxiixaynka alaa unabiukum biakbar اkabaa'ir qulna bala ya rasuul allah qala alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn wakana muttaki'an fajalas alaa washahaadatu الzuur alaa waqawl الzuur fama zaala yukarirha xata qulna laytahu sakan ina aladiina yakuluuna amwaal yataama ulman inama yakuluuna fii buطuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa cunayaa lainoo sheegay xoolaha agoonta e bal kuwaan cunaya xidhanaya ka warran ama bixinaya ku takrifalaya ku deeq baranaya tiyaduna waxa weeye xukunka waa kaba mid xaaraannimada lakin waxaa laga yaabaa in loo daliishado walaa taqrabu maal lyatiimi ila bilati hiya axsan intaa loo daliishada laga yaaba taa in loo daliishado ayaa laga yaaba oo la yidhaahdo yani akli waxaan ahayn in loogu dhawaado oo lagu dhibaataynayana daliilka kaleanu ka qaadanaynaaba waxaa ka mida waxyaalaha ay yidhahdeen culamadu xukunkay kala mid yihiin waxaa laynoo sheegay kuwa marka waxa haweenka muxsanaadka ah zinada ku ganaya xadka laga jaraya ama ciqaabtay leeyihiin aladiina yarumuuna almuxsanaat marka waxa weeye bal haddaynay haween muxsanaad oo dhowrsoon aynay zine ku galine rag dhowrsoon ay zine ku ganaan ka waran ibnu xasmi waa diidaya mafhum muwaafaqa mufti marka isaga wuxuu odhanayaa had iyo jeer lafdigu doonaya inuu waasiciyo marka wuxuu yihi muxsanaadka la sheegaayo waxaa loo jeedaa furuujtaa loo jeedaa xubnaha tarankaa laga tilmaamaya waa mawsuufkii baa la xadfo sifadii baa meesha la dhigay macnuhu muxuu u dhacaya alfuruuj almuxsanaati shanqidi waa ku radinaya kitaabkiisa markaa yani mudakerada akrikeeda lagu daabacay muxaadaradiisii isbaat lqiyaasi cala munkiriin waxau odhanaya aayad kale ilahay waxau hi ina aladiina yarmuna muminaat ina aladiina yarmuna muminaati muxsanaati ina aladiina yarmuna lmuminaati almuxsanaati alghaafilaati in aladiina yarmuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya yani aayaddaas oo kale muxsanaat baa la yidhi haddana khaafilaad iyo mu'minaat ba la yidhi ma furuujda khaafilaada oo mu'minaada oo iimaan lagu sifaynaya hafle iyo mooganaanna lagu sifaynaya in aladiina yarmuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya walaakhira marka waxay ku caddahay in muxsanaadka halkaa waxaa looga jeedo halkana looga jeedo sidaas aawadeed sida marka ciqaabta ay u yeelanayaan iyo xadkaas ciddii haween dhowrsoon zine ku gantaa ragga dhowrsoon wixii zine ku ganaana waa lamid waa nafyu lfaariq marka cala kulli xaal noocaas qiyaasnimada lagu magacaabayo khilaaf baa ku jira culamada qaar waxay waa qiyaasun fi macna alasli culamada qaarna waxay waa mafhum muwaafaqa yani saas oo kale ayay yidhahdaan marka cala kulli xaal noocaasina sidaas iyada abuu marka u jiraa oo waxa weeye diidmada la diidaana waxay noqonaysaa jumuud bay noqonaysaa yani jumuud aada iyo aada u daran ayuu noqonaysa waa kan sheekh alalbani yidhahdo markuu sawirka ka hadlaayo qolyaha yidhahda fotografigu marka isaga sawir ma aha wuxuu yidhahda waa jumuud yani xarfi ah oo naska markaysa waa lagu jumuud lagu samaynayo oo aan wax tusaale aanan u heli karin mooyaane daahiriyadii hore qaar laga sheegi jiray halkay odhan jireen waxa weeye adilada sheegaysa ama axaadiista sheegaysa laa yabulana axadukum fi lmaai araakid yani in lagu kaajaa la diidaya lakin haddaad yani markaa weel kusoo kaadido ama maqorafad aad kusoo kaadido aad ku shubto yani lama diidayo ayo kumaad kaajina waad ku saydhisa yani saasaa daahiriyadii hore qaarkood marka ay yidhaahdeen marka tan ku saabsan waxa weye sawirka gacanta lagu sawiraayo yani waxa weeye waa sawiro waa muxaram waa mubaaha ilahay khalqigiisi la shabahayo yani wax u eg marka la isku dayayo lakin ka fotografiga ka daqiiqsan ee uga ekaanshaha badan sawirkii qofka muuqaalkiisii ee mudaahaadkuna ay kusii muuqaal badan tahay isagu mamnuuc ma aha haddii la yidhahdo waa bannaan yahay juhuudkii daahiriyada markaisaga laga sheegi jiro kalu noqonaya wax faariqo muctabara udhexeeya ma ma jiro bale ka kale kanbaaba uga awlaysan xukunka kanbaaba uga awlaysan xukunka waata la yidhahdo sheekh albani sa raxmat ullahi caleyh wa min shardi lfarci faraca shardigiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo ay huwa faracu munaasiban lilasli asalka mid markaa munaasib laah bimacnaa sabab xukunka inay wadaajiso oo xukunku ku xidhmo ay maslaxa ku jirta ay ku sugan tahay siday asalka ugu sugan tahayna farca waa inay ugu sugan tahay isku mid waa inay utahay xukunka la gudbinayo laftiisa waxaa loo shardinayaa waa inuu xukunka laftiisii noqdaa oo inaad tao shay baan shay uga qiyaasanaya oo shaygaasi isagu xaaraan buu ahaaye kana isagu karaahiyu noqonaya cala alaqali yani sax noqon mayso waayo qiyaasku nafsu lxukmi oo aan wax isbedel lahayn waa in loo gudbiyaa farca haddii xukunkii farqi udhaxeeyo oo u kala duwanaado qiyaaskaasi waa qiyaas aan saxiix ahayn bail ah wa min shardi اlasli asalka shardigiisuu ka mid ahaaday wuxuu ujeedaa xukma alasli wa min shardi xukmi اlasli buu ujeedaa xukunka asalka shardigiisa maxalka asalka xukunka ku sugan shardigiisa waxaa ka mid a shuruudiisa an yakuuna inuu noqdo xukunkaasi haabitan mid ku sugan bidaliilin daliil mid ku sugan daliilkaasoo mutafaqin caleyhi la isla ogol yahay bayna alkhasmayn dee bayna alkhasmaynna wax isla ogolaadeen xujo sharciya ma ah ijmaac dadkao dhan inay isla ogolaadaan haddii la shardiyana waxaad moodaa qiyaaskii inuu fogaanayo yani marka aan waxbaba la qiyaasanayo dad baan qiyaaskiiba ogolayn marka waxa weeye baynalkhasmayn inay isku waafaqaan waa liqadci nizaac muranka in la jaro markaa yani loo shardiyo laakiin xujo inay tahay waxay khasmaynku isla ogolaadaan sida loogu shardiyey sidaa ma aha wa min shardi lcilati cilada shardigeeduu ka mid ahaaday an tatarida inay itiraado bimacnaa markastoo cilada la helo xukunka la helaayo fii macluulaatiha waxa loo cilaynayo loo sababaynayo waa inay waxawy markastoo ay iyadu joogto xukunkana waa inuu joogaan falaa tantaqidu buri mayso lafdan xagga lafdiga walaa macnan iyo xagga macnaha midnaba yani mar layba hadday joogto yani waxa weeye macluulkiiyo xukunkii ahina waa joogaya wa min shardi lxukmi xukunka shardigiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo misla cilati cilada mid lamida fi nafyi xagga diidmada bimacnaa waxaa loo jeedaa maqnaanshaha iyo walisbaati xagga sugista waxaa loo jeedaa joogitaanka yani markastoo xukunku joogo wayna ciladu joogtaa markastoo xukunku maqan yahayna waa in ciladu maqnaanaysaa waalcilatu ciladuna hiy aljaalibatu lilxukmi waa ka xukunka soo jiidaysa walxukmuna xukunkuna wlmajlubu lilcilati waa ka la soo jiidaayo ee cilada usugnaaday bimacnaa ciladu soo jiidayso alamin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa ali muxamed waxaynu joognay qiyaaskii baynu dhammaynay waxaynu caawa ka qaadaynaa alxadr walibaaxa xaaraantinimaynta iyo banaynta wa ama alxadru xaaraantinimaynta miyaa walibaaxatu iyo banaynta fa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yaquulu mid odhanaya ina asla alashyaai ashyaada asalkoodu cala alxadri xaaraantinimayn bay ku sugnaatay ilaa maa abaaxathu shariicatu shareecadu waxay banaysay mooyaane yacni intii kale waa xaaraan asalkeedu oo lagu xambaaraya waxay shareecadu banaysay un baa laga soo reebaya fain lam yuujad haddaan la helin fain lam yuujad haddaan la helin fi shariicati shareecada gudaheeda maa yadullu wax kutusinaaya cala alibaaxati banaynta kutusinaaya yutamasaku bilasli asalkaa la qabsanayaa wa huwa alxadru asalkaasina waa xaaraantinimaynta wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaya bididihi sidaa lidkeeda odhanaya wa huwa markaa lidkaasi ana alasla asalka fi lashyaai yacni umuuraha ama shayaalka markaa u asalka ah iyo waxyaabaha cala alibaaxati ibaaxuu ku sugan yahay banayn uu bannaan yahay ilaa maa xadarahu sharcu sharcigu wuxuu xaaraantinimeeye mooyaane ashyaadan mucaamalaadka iyo waxyaalaha lagu intifaaco waxa u asala inay banaan tahay waxaa laga reebayaa un wixii shareecadu xaaraantinimaysay wa minhum yani dadkuu ka mid ahaaday man man qaala mid yidhi bitawaqufi istaag la iska taagoo laga tawaqufo mid yidhina waa jiraa nusaka qaarkooda waraqaadka ka mid a waxay ku darayaan wa minhum man qaala bitawaquf nuskooyinka qaarna kuma yaallo ama dabcadaha qaarkoodna kuma yaallo ziyaadadaasi siduu shaarixba tilmaamayo ugu horeyn ashyaadu waxay u qaybsantaa laba qaybood cibaadaad iyo mucaamalaad wixii cibaadaha waxa u asala inaynay banaanayn wixii daliil loo helo mooyaane waxaa laga soo reebayaa daliil cibaadada in loo hayo alaslu fi lcibaadaati alxadru ila bidaliil asal waxa u ah cibaadooyinka inaynay banaanayn cibaado daliil baneeyo in loo helo mooyaane daliilkaasna wuxuu noqonayaa aayad ama xadiid cibaado si kale laguma banaysan karo waxaa loo hayo xadiid صaxiixa bimacnaa haabit oo sugan ama aayad qur'aana loo hayo haddii kale waxay noqonaysaa bidco bidcadana lama aqbalaayo bidcaduna waa xaaraan waatuu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ka ku soo darisiiya umuuraha yaga kaas ah arrinka yaga kaas ah waxaa loo jeeda amru اdiin umuuraha diintaa loo jeedaa arrinka yaga kaasoo diintaa ka ku soo kordhiya waxaan ka mid ahayn kusoo darisiiya fa huwa ay ilmuxdathu ka la soo darisiiyey raddun ay marduudun mid la radinayaan la aqbalayn wey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey ka shaqo sameeya shaqadaasoo laysa calayhi amrunaa amarka yaga diintu aanu waafaqsanayn fa huwa camalka la sameeyey raddun ay marduudun mid la radinayaan la aqbalayn wey waxaa isku mid a isagu inuu soo darisiiyey camalkaas iyo inuu cid kaleo soo darisiisay kaga dayday farqi ma kale lahaa an riwaayada waxay tilmaamaysaa sawaء kana lmuxda sawaء kana lmuxdita aw gayrahu yani farqi waxaan kale lahayn inuu yahay ka isagu soo darisiiyey bilaabay iyo in cid kale soo darisiisay farqi ma kale lahaa waatuu rasuulku yihi salى اlahu alayه wasalam iyakum wmuxdasaati اlumuuri faina kula muxdaثati bidca wakula bidcati dalaala wakula dalaalati fi الnar adilo badan baa kuso arortay waa macruuf walaslu fi lmucaamalaat mucaamalaadkii ashyaada lagu intifaaco waxa asal u ah ee nafciga leh alibaaxatu inay banaan tahay aqwaal baa ku jirta laakiin qowlka ugu raajaxsani waa qowlka dhexe waa qowlka labaad oo inay ashyaada u asal tahay ibaaxo inay banaan tahay oo daliil xaaraantinimeeye haddii loo waayo ibaaxo lagu xambaarayo wuxuna mucaamalo ku saabsan tahay ama ashyaa lagu intifaacayo wax tar le ay ku saabsan tahay ama waxyaalo la cunaayo ay ku saabsan tahay yani waxa u asala inay ibaaxo tahay daliil ibaaxadii ka naqliya haddaan lahayn oo ka raara ibaaxadaa lagu xambaaraya qolada odhanaysa asal waxa way ashyaada inaanay xaaraan tahay oo aynay banaanayn inay xaaraan tahay oo aynay banaanayn baa u asala wuxuu daliil baneeyey mooyaane waxay cuskanayaan oo leeyihiin yani kownkan iyo khalqigani caalamkanba waa mulk ullah waa mulki ilaahay leeyahay mulkigii cid kale leedahayna inaad ku tasarufto yadaanu kuu fasixin ciddii lahayd dee ma banaana dee ilaahay baa mulkigan lehe shaygii aanu kuu fasixin inaad ku tasarufto ku takrifasho ama faraha aada la gasho inaad ku tasaruftaa kuma banaana arrinkaa caqliga abay deliishadeen waa tacliil taa waa laga jawaabo waxaa laga jawaabay mulkigii cidi leedahay shaygii aanu maaligu ku tadarurayn oo ku dhibaatoobayn wixiina aan nuqsaaminaynin dee curfigu wuxuu iskaga dareeray inay markaysaa mamnuuc ahayn mamnuuc inaynay ahayn waxaad soo martay ruux ilays shitay ama dab dabkiisi haddaad wax ku eegato dee xaaraan noqon mayso hadduu yidhahdo maxaad wax ugu eeganaysana waa lala yaabaya geedka uu gurigiisa ka hor beertay haddaad yaro hadhsato dee wuxuu wax ku noqonayo ku dhibaatoobaya ma aha dee idan uma baahno lama odhan karo geedkan inaad ka harsataa kuma banaana inaad fasax weydiisato waxaad tiraa war geedka ma yaro harsadaa caqliga caqligaasaa lagu jawaaba xagga sharciga haddii la eego adilo badan baa loo hayaa ashyaada mucaamalaadka ama waxyaalaha la cunaayo ama ashyaada lagu intifaacayo waxtar kale inay asal ibaaxa u tahay waxaa ka mida qawluhu tacaala waalarda wadacaha lilanaam yani ilaahay waxa uu sheegay arlada inuu u dhigay khalqiga daraaddood liajli اlanaam fiiha faakihaة wالnql dat اlakmaam wاlxab du lcasi wاrayxaan marka aayadda waxaa laga daliishaday inay bini aadamku ku intifaacaan daraaddeed in arlada iyo waxa ku guda sugan loo abuuray ee dhir ah saasaa laga qaadanaya daliilka labaad ee laga daliishanaya waxay tahay ilahay waxa uhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilahay waa ka idin abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood idinka aawadiin buu u abuuray de wixii khabaa'is aan ahayne xumayn khabaa'ista waxyaalaha xunxunna waxaa soo gelaya wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is wuxuu ka xaaraantinimaynaya rasuulku sala allahu alayh wasalam waxyaalaha xunxun buu ka xaaraantinimaynaya waxyaalaha xunxun waxaa ka mid a ashyaada dhibaatada soocan ah ee aan nafci iyo wax tarbaw helin ama dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay iminka qaadkao kale aayad ama xadiis ku cad lama hayo yaan lahayne laakiin khabaa'istuu soo gelaya ashyaada xunxun weeyo muxaram buu noqonayaa waayo dhibaatadiisa dheeftiisa ka badan waana sababtii khamriga iyo khamaarkaba loo xaaraantinimeeyey qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima dhibaatadooda ayaa khamriga iyo khamaarkaba ka badan waxtarkooda culamadu waxay kala baxeen qaacido maa kahura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ay ka badan tahay shareecada islaamka waxay ku tahay xaaraam xaaraan bay ku tahay waayo khamriga iyo khamaarku labaduba waxtar waa lahaayeen laakiin dhibtooda dheeftooda ka badnayd shaygii laakiin waxa weeye waxtar ah oo manfacadiisi iyo waxtarkiisu uu saaf yaho dhibaata aynay wehelin ama dhibaato yani waxtarkiisu dhibaato waa leeyahay waxtarkiisa raajixo miisaan badan kaas waxaa u asala inuu mubaax yaho bannaan yahay daliil xaaraantinimeeyo haddaan lahayn marka madna sheegadka waa lahugu madno sheeganayo bini aadamka waxaa marka inuu u abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood ila shay xaaraana ilaahay kuma tar sheegto kuma madno sheegte waxaa laga qaadanayaa wixii daliil xaaraantinimeeye aan la haynin daliil xaaraantinimeeyey waxaan la haynin inuu mubaax yaho xalaal yaho bannaan yaha laga qaadanaya waxaa kaloo u daliila aayadda uu ilaahay yidhi wasakara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiica minhu ilaahay wuxuu idiin sakiray oo idiin layliyey waxaa cirarka ku sugan iyo waxaa dhulka ku sugan dhammaantood yani markaa idinka aawadiin buu u layliyay waxyaalaha cirka ku sugan waxaa ka mid a yani qoraxda iyo dayaxa iyobaa kamid a dhammaantoodna xagga ilaahay bay ka ahaadeen oo ka yimaadeen khalqan wa iijaadan yacni abuuris iyo jirsiin xaggaas xagga ilaahay bay ka yimaadeen oo rabbi ba abuuray wasakara lakum ma fi asamaawaati wama fi lardi lakum ay liajlikum waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ina acdama almuslimiina jurma man sa'ala can shayin lam yuxaram faxurima min ajli mas'alatihi muslimiinta waxa ugu jariimo weyn oo ugu gaboodfal badan ama ugu gabo gaboodfal weyn ruux markaa su-aalay oo weydiiyey shay aan hore loo xaaraantinimayn oo su-aashuu weydiiyey ee su-aalay yani rasuulka weydiiyey sala allahu alayh wasalam aawadii su-aasha aawadeed loo xaaraantinimeeyey faxurima min ajli mas'alati xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyo saxiixaynka ayuu ku sugan yahay wejiga looga daliishanaya waxay tahay bimacnaa shaygii taxriim gaara oo xaaraantinimaynaya aan lahaynin inuu xalaal yahay waxaa looga jeedaa waa waxaan cibaado ahayn ee mucaamalaadkii iyo ashyaadii dadku ku intifaacayay ayaa looga jeeda shayguna wuxuu ku xaaraantinimooba taxriim gaara oo shayga xaaraantinimeeyey oo ilaa xaaraan noqon maayo waxaa kaloo ka mida adilada loo daliishanaayo xadiidkuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xaakim iyo ay soo wariyeen ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen wa minhum asheikh alalbani raxmat ullahi caleyh wma sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ka aamusay sharcigu waxay ka mid tahay wuxuu idiin casiyey shaygaa haddii waxa weeye wax taxriima aan laydinka sheegin waa cafwi bimacnaa waa mubaax xadiidkaasina mas'alada daliil buu u yahay calaa kulli xaal adilo badan oo shantaa daliila aynu sheegnay ay ka mid yihiin oo afar sharaxu kuu qoraayo ayaa ka mida adilada la daliishanayo qowlka odhanaya taxriimkuna sidaasaanu daliil ulahayn taxriim baa u asala sidaasaanu daliil u ahayn ashyaadana waxaa loo jeedaa alashyaء الnaafica nafcan khaalisa aw nafcan raajixan waa ashyaada wax taraysa ama wax tarkoodu uu yahay saafi oo dhibaata aynay wehelin ama waxtarkoodu yahay mid miisaan badan oo dhibaata waa wehelisaa laakiin deeftiisa ka badan dhibaatadiisa ashyaadaasi waa xalaal qowlka odhanaya tawaqufkana waa qowl markaa daciifa wax daliila isaguna ma laha qala sheiku raximah llah wa ama alxadaru xaaraantinimaynta miya walibaaxatu iyo banaynta famin annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yaquulu mid odhanaya ina asla alashyaai waxaa loo jeedaa ashyaada naaficada ee wax taraysa nafcan khaalisan aw nafcan raajixan ashyaada wax taraysa waxtar saafi ah oo aan dhibaata wehelin ama waxtar miisaan badan dhibaata waa wehelisaa laakiin dheefta dhibaatada ka badan ina asla alashyaai cala alxadi xaaraantinimayn bay ku sugan tahay ilaa maa abaaxathu waxay banaysay mooyaane ashariicatu shareecadu waxay banaysay oo daliil gaara loo hayo ibaaxadiisa taasun baa ka baxaysa fain lam yuujad haddaan la helin fi shariicati shareecada gudaheeda maa yadullu wax kutusinaya cala alibaaxati banaynta yutamasaku bilasli asalkaa la qabsanayaa wa huwa alxadru asalkaasi waa xaaraantinimoynta qowlka waa laga raajixsan yahay wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yaquulu mid odhanaya bididii hadalkaa lidkiisa mid odhanayaa ka mid a wa huwa lidkiisu ana alasla asalka fi lashyaai shayaalka u asalka ah ashyaa wamaa laa yansarif laakin al baa la geshay wajura bilfatxati ma laa yansarif ma lam yudaf aw yaku bacda alradif marka fi lashyaai baa la odhan laa tas'alu can ashyaaa ana alasla fi lashyaai waxa asalka u ah fi lashyaai yani shayaalka waxyaalaha lagu intifaaco cala alibaaxati banayn buu ku sugan yahay ilaa maa xadarahu sharcu sharcigu wuxuu xaaraantinimeeyey mooyaane wixii kale inuu mubaax tahoo bannaan taha lagu xambaaraya adiladaynu sheegnayna daliil bay u tahay wa minhum dadkuu ka mid ahaaday man qaala mid yidhi bitawaqufi istaag la iska taagayo o laga tawaqufaayo oo aan labada midnaba la odhanayn yani xadri baa u asala yani xaaraantinimayn baa u asali iyo banayn baa u asala midnaba aan la odhanayn